bal iminkana fiiri taswiirta labaad nicimi ama nimco waxay u sheegaysaa gabadhii ay sodohda u ahayd inay dhulkeedii ku laabato halkan waxaan ku arkaynaa orfa iyo nimco wada hadlaya orfana waxayba doonaysaa inay ku laabato dhulkeedii laakiin ruud waa ay diiday run ahaantii nimca waxa ay tidhi bal eeg orfa waa ay laabanaysaa oo waxay ku laabanaysaa dhulkeedii iyo ilaahyadeedii qalaad laakiin ruud gabadhii ay sodohda u ahayd waxaay tiri halka aad tegtid aniguna waan tegi doonaa halka aad joogtid anna waan joogi doonaa oo dadkaaguna waxay ahaan doonaan dadkayga oo ilaahaaguna waxa uu ahaan doonaa ilaahayga oo halkaad ku dhimatid anna waan ku dhiman doonaa markaa nicima waxay aragtay gabadhii sodohda u ahayd sida ay ugu adag tahay u jeceshahay markaasi ma aanay si murmi karin waxay u ogolaatay inay raacdo oo ay dhulkii kancaan ku laabtaan markii haddaba ay ku soo laabteen magaalada baytlaxam waxay ahayd wakhtigii beergoynta oo dadkii magaaladii reer baytulaxamna aad bay u yaabeen inay arkaan naagtan oo dadkii magaaladii ama dumarkii magaalada waxay dhahdeen haa tani ma nimca sidaan ku arki karaynaa ma iyadii baa run ahaantii waa ay diiday in ay la noolaato nicomi inkastoo nimco ama nimcooni ay doonaysay in iyada la joogto ruut waxa ay go'aansatay inay nimcooni la noolaato oo ay ka timaado dhulkeedii oo ay la joogto dhul aanay garanayn oo shisheeye ah oo nicomi jacaylkaygu aad ayuu u weynaa oo wax macno lama aanay ahayn iyada in ay joogto dhul shisheeye ah saaxiib baliminkana dhegaystay ereyga ilaahay injiilka buga lagu magacaabo romaniska cutubka sideedaad aayadaha shan iyo soddon ilaa iyo sagaal iyo soddon yaa jacaylka masiixa inaga sooci doona ma dhibaato mise cidhiidhi mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraadda ayaa lanoo laayaa maalintii oo dhan waxaa lanoo tiriyey sida ido la qalayo maya waxyaalahan oo dhan dhexdooda aad baynu ugu guulaysanaa kii ina jeclaa xaggiisa waayo waxaan waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha iman doonaa ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uunka kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix saaxiib miyaanan odhan karaynin in wax dunidatan inaga sooci karaya inayna jirin jacaylka aan u qabnay ilaah